الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى waxaan uga warbixinaynaa dadka muslimiinta ah saddex wilaayo oo kalaaba iyo boqol jubbooyinka iyo banaadir oo ay dagaala siyaabo kala duduwan ay uga dhaceen dagaaladaas oo dhex maray mujaahidiinta iyo ciidamada siriidiinta ah oo dalka duulaanka kusoo qaaday dagaaladaas iyo meelihii ay ku dambeeyeen iyo natiijadii kasoo baxday ayaan ka warbixinanaa insha allahu tacaala wilaayada koowaad oo dagaalku uu ka dhacay galabtay waxay ahayd jubbooyinka dagaalkaasna waxa uu dhex maray mujaahidiinta iyo ciidanka siriidiyiinta oo kenya ka socda ciidanka kulbiyu kasoo baxay oo xadeeraadka ku taalla kuna soo jeeday degmada badhaadhe wilaayada jubbooyinka ayay mujaahidiintu u galeen inta udhexaysa kulbiyow iyo badhaadhe ciidankaas wuxuu idhaa dhowr iyo toban gaari oo saad sida dhowr iyo tobankaa gaari gaariga ugu horreeyey oo gaari tawa kuwa gaashaamana miino ay mujaahidiinta ku duugeen ayaa la qaraxday dhammaan halka ayuu ku basbeelay gaariga labaad wuxuu ahaa gaari saad sida oo rasaas iyo raashin iyo shidaal iyo waxa weeya wix ciidan u baahan yahay oo dhasida isagana waxaa haleelay xabada r b g ama seven qoriga ay soomaalida u taqaana ayaa haleelo aada loogu garaacay dhammaan labadaa gaari marka way basbeeleen gaariga saddexaad isagana sidoo kaleeto jug culus ayaa soo gaadhay laakiin sida kuwaas hore ay u baabi'een oo kale uma uusa baabi'in uma uusa gubanin dagaalkaas marka dhimasho iyo dhaawac fara badanna waa uu kasoo gaaray ciidanka sariibiyiinta oo kenya annaga dhanka mujaahidiintana hal mujaahid ayaa dhaawac fudud uu kasoo gaaray ilaahay baa ku mahadsan goobta labaad waxay wilaayada baayo boqol mujaahidiintu maanta barqadii waxa ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiina iyo xabashi suuqa xoolaha oo magaalada baydhabo waxa weya lacag xaqdarra ah oo baada dadka halka xoolaha ku iibsanaya ka guranayay ilaahay wuxuu ku fududeeyey mujaahidiintu inay goobtaa la wareegaan xabashidii iyo murtadiintii meesha ku sugnaana ay isaga carareen inta la arkayna waxa weeyaan oy meesha uga tageenna saddex dhimashaa iyo qoryahooda ayay meesha uga carareen goobta saddexaad ama wilaayada saddexaad waa banaadir mujaahidiintu galabta casar liiqii waxay weerar ku qaadeen laba meelood oo kalaa degmada dayniile oo ciidanka burundi oo siriibiga uu fariisin ku leeyahay iyo goobta labaad oo inta udhexaysa kilomitr saddex iyo toban ama tiree dishe iyo siinka dheer inta udhexaysa dagaalkaasuna ilaa cishihii ayuu soo gaaray waxa weeyaan meeshaasna khasaare xoogla ayaa cadowga kasoo gaaray oo waxa weeyaan rasaas ayaa aada loogu darandooriyey waxa weeyaan marka ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan dagaaladaas sidaa ayay kusoo gebangaboobeen saddexdaa goobood oo kala duwan ka dhacay dhammaantoodna waxaa qaaday mujaahidiinta waxaana lagu qaaday ciidanka saliibiyiinta waxa weeyaan ciidanka saliibiyiintana maadaama ayagu ay ahaayeen kuwa mar walba nabar sugahaa khasaaro ayaga uu ku batay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu